بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeen wuxuu ka bilaabanaya aayadda boqol konton iyo sideedaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala ina alsafaa walmarwata min shacaa'ir illaah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina asafaa buurka safe la yiraahdo iyo jebalka safe la yiraahdo iyo walmarwata marwa midka kaloo la yiraahdo u dhow kacbada u dhow min shacaa'irillaahi bay ka mid ahaadeen ilaahay shacaa'irtiisa aclaami diinihi wa manaasikihi allatii tacabadana allahu bihaa shacaa'irta ilaahay iyo macaalimta diinta ilaahayna ku addoonsaday inaynu halka acmaasha loogu talagala aan la nimaanno shacaa'irtaas ayay ka mid yihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman qofkii xaja albeyta beytka ilaahay u xajiya aw ictamara amaba u cumraysta oo xaj u qasda ama waxa weeyaan cumro u qasda falaa junaaxa calayhi wax dembiya dushiisa ma ahaanin an yadawafa inuu dawaafo bihimaa labadaas inuu dawaafo safa iyo marwo dhexdooda inuu rooroo dawaafo wax dembiya dushiisa ma ahanin falaa junaaxa calayhi walaa isma calayhi wax dembiya iyo wax xarajah iyo wax ismiya dunshiisa ma ahanin an yascaa beynahumaa dhexdooda inuu sacyo waxaa jiray marka kuwa mushrikiinta ayo gaalada ah ayaaba islaamnimada ka hor ilaa iska soo xajin jireen iyagoo aan muslimiin ahayn ayay waxay samayn jireen labada buurood dhexdooda ay socon jireen asnaamtaasay ismarmarin jireen laba sanan baa waxay kala saarnaayeen midna safow saarnaa midna buurta kaleoo marwe la yidhahdo ayuu saarnaa markaasay markay safo tagaanna kaa safo saaran kaas bay maaragtay masmasaxan jireen markay marwo tagaanna kan kale markaasaa waxaa la yidhi dee idinku muslimiinay markii islaamnimadii iyo iimaankii ay dadku qaateen idinku sacyiya safa iyo marwo dhexdooda ilaahay baa u sacyinaysaan niyaddaa kala duwan niyaddii iyo qaabkii dadkaa hore ay isticmaalayeen oo dadka aan iimaanka lahayn oo mushrikiinta ah oo gaalada ahaa iyo kuwaan mu'miniinta ah niyadda ay ku marayaan baa kala duwan iyadoo makaanku isla makaankii uu yahay sidaasaa marka aayadda usluubka loogu keenayoo dadkii muslimiinta ahaabaa waxay dheheen war meeshaan waagii gaalada gaalnimada lagu jiray waayadii labadan buurood la mari jiray amaa waxayna ka soo gaaraan haddaan hadda sacyino oo in amaan gaaladii shabbahnaa markaasaa waxaa lagu keenay falaa junaaxa calayhi an yadawafa bihimaa inuu labadaa dawaafo wax junaaxa ama dembiga dushiisa ma ahaanin markaas safa iyo marwo sacyiga lala imaanayo inuu arkaanta ku jiro iyo inuusan ku jirin sunnayaasha ka mid yahay ayaa culimmadu ku kala duwan yihiin hadda halkaana laga faa'iidaysan maayee axaadiida soo aroodhay ayaa laga faa'iidaysanayaa waxaana weeyaan madhabka imaamu shaafici iyo inta waafaqsan ee la midka waa lagama maarmaan inuu qofku sacyiga la yimaado sunnayaasha kuma jiro waa lagama maarmaan inuu la yimaado falaa junaaxa calayhi an yadawafa bihima qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman qofkii tadawaca dintinaaba tadawuca khayran khayr oo markii xaj xaj dambo la yimaado iska sunnaa ama cumro dambe oo la yimaado sunnaa intuu awal xajkii faralka ahaa gutay tadawuc macnaha sunna ahaan uu la yimaado ama intuu cumradii faralka ahayd gutay mid kale la yimaado waxa weeyaan amaba qofkii khayr sameeyaba khayrkaasi faral iyo sunno kow doono ha noqdee fa ina allaha ilaahay shaakirun ilaahay waa mid shaakira oo ku shukrinaya qofkaa daacada oo la yimid caliimun ilaahay mid ogaal badan weeyaan ilaahay waa abaal marinayaa qofkaas abaalmarin wanaagsan buu siinayaa wax kasta oo qofkaa ka soo fulayna oo acmaala ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala ilaahayna kuwa muxsiniinta camalkooda ilaahay ma dayacayo ilaahay mana halaynayo subxaana wa tacaala shaakir waa midka ka thawaabiya ee ka abaalmarinaya daacada qofku la yimid ilaahay kaa weeyaan fa ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala shaakirun ilaahay weeyaan shaakirun caliimun ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala marka shukriga ilaahay wa shukrullaahi alcabda biaxadi macnayeyn baa la yidhahdaa shukriga ilaahay addoonka uu ku shukrinayo laba macno midkood ba way noqotaa imaa thawaabsiin iyo waxa weeyaan abaalmarin wa imaa waxa weeye bithanaa'i caleyhi ammaanid ilaahay uu ammaano marka addoommada shukriyana waa iska yaryihiino waxa weeyaan kuwaas ilaahayse subxaana wa tacaala ee qofka camalka la yimaada camal yarba ha ahaadee daaca la yimaada fa ina allaha ilaahay shaakirun caliim ilaahay waa ka aqbalaya waa ka qaadaya waa ku shukrinaya subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa kii anzalnaa aan soo dejinnay oo min albayinaati bayinaad ah bayinaad ku bayaansanaya walhudaa hanuun wixii aan soo dejinnay oo bayinaad ah aayaad bayinaad ah iyo walhudaa hanuun ah ee dalaa'ishii waadixaadka ahaydoo tusinaysa nebiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam sidqigiisa iyo runtiisa kuwa qariyey min bacdi maa bayannaahu intaan u caddaynay ka bacdi linnaasi dadka fil kitaabi kitaabka dhexdiisana aan ugu caddaynay kitaabkii loo soo dejiyeoo towreed amaba maahay kutubtii samaawiga ahayd laanna nebiga tilmaamihiisa kutubtaa horey ka helayeenoo alladii yejiduunahu maktuuban cindahum fi towraati walinjiili ayaa macnaha nebigu saas ugu qornaa caleyhi salatu wasalaam tilmaamihiisa kuwa noocaasoo saa u qarinaya ulaa'ika kuwaas yalcanuhumullahu ilaahay baa lacnadaya oo naxariistiisa ka fogeynaya wa yalcanuhum waxaa kaloo lacnadaya allaacinuuna kuwa laaciniintaada wax lacnada iyaguna waa lacnadayaan kuwa iyaga ah ee tilmaamaha nebi maxamed qariya calayhi salaatu wasalaam ee taxriifka ku sameeya kitaabkii towraad yalcanuhum allahu ilaahay baa raxmaddiisa ka fogeynaya oo lacnadaya waxaa kaloo lacnadaya wayalcanuhum allaacinuun kuwa wax lacnado macnaha malaa'igta lacnadaysa waxaa kaloo lacnadaya dadka muuminiinta ah iyaguna waa lacnadayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keeneen oo wa aslaxuu camalkoodii wanaajiyeen kuwii toobad keenadoo macnaha toobadkeenku nadimuu calaa maa sanacuu waxay sameeyeen kuwii qoomamoodeen mooyaane oo wa aslaxuu wanaajiyeen wixii ay iska fasaahadiyeen iyo cilmigii ay qariyeen islaaxiyey oo sidii la rabay uga soo baxay oo bayanuu caddeeyeen oo dadkii u caddeeyeen xaqiiqada kuwaa mooyaane fa ulaa'ika kuwaas atuubu waan toobad aqbalaya calayhim tushooda fa ulaa'ika kuwaas atuubu calayhim waan ka toobad aqbalaya dushooda ilaahay baa toobadooda aqbalaya ilaahay wuxuu yidhi wa ana aniguna attawaabu baanahay alla toobad aqbalid badan waa addoommadiis ilaahay waxa weeyaan mid ka toobad aqbalid badan weeye wa ana attawaabu baanahay alraxiimu ee naxariisasho badan oo ilaahay waa waasicu raxma bihim khalaa'iqda mid u naxariisasho badan ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay iyagoo walxaal hum iyagu kufaarun gaalo ay yihiin iyagoo gaalo ah kuwa dhintay oo kufriga macnaha intay istimraareen oo daa'imeen ilaa dhimashadii uga timid sidaa ku dhintay ulaa'ika kuwaas noocaas calayhim dushooda waxaa ahaatay lacnatullahi ilaahay lacnadiisa ulaa'ika kuwaas calayhim lacnatullaahi iyo walmalaa'ikati wa lacnatu lmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda ayaa kuwa dushooda ahaata oo ku taalla iyo wannaasi dadka lacnadooda ajmaciina xaalayihiin ilaahay baa lacnadaya malaa'igtiisaa lacnadaya ahlul ardi baa lacnadaya waxa weeyaan sidaasay lacnadaasi ugu soconaysaa xataa gaalada kalea lacnadayso dee maalinkaas waxa weeyaan qiyaamada markii la tago waa iyaga islacnadayo yalcanu bacduhum bacdaa qaarkood qaarka kale waa iyaga gaaladu islacnadayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa fi naari naarta dhexdeeda khaalidiina fiihaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yukhafafu la fududayn mayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabka laga fududayn mayo cadaabka laga fududayn mayo cadaabkaa jahanama waa u daa'im waa u joogto ka go'i maayo ilbiriqsi ka fududaan maayo laga fududayn maayo oo waayadii ilaahay yidhi subxaana wa tacaala laa yufataru canhum wa hum fiihi mublisuun laa yukafafu canhum alcadaabu walaa hum aysan ahaanin yundaruuna kuwa la koranayo yuhmaluuna ama waxa weeyaan yu-ajaluuna kuwa loo kaadinayo ama muddo loo qabanayo ama la mudaynaya maysan ahan ee waxa weeyaan muddo ma jidheen saasi nafta uga baxday adduunka ee xayaatadii adduunka ay u faaruqeen cadaabkiibaa toos horay ugala kulmaya macnaha weeyaan cadaabkiibay la kulmayaan cadaabkiibaa ku dhacaya sidaas baa ku dhacaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaanu araxiim halkan waxaa laynoo tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo caddeeyey kuwa gaaladaa xaaladooda ee aayaadka ilaahay jaxdiyey iyo waxa ay helayaan oo ku dhici doono cadaabah iyo ciqaab halkan waxaa ilaahay noo sheegayaa adilada tusinaysa qudrada ilaahay iyo waxdaaniyadiisa waxaa lagu bilaabayaa marka u horeysaba caalamkan culuwiga ah in la tilmaamo oo la sheego waxaa lagu xijinayaa caalamkan sufliga ah ee hoose waxaa lagu xijinayaa hameenka iyo maalintu siday isku dabamarayaan ee tacaaqubka isku daba taagan yihiin waxaa lagu xijinayaa doonyahan dilaacinaya badaha oo dhex jiirayoo maraya waxaa lagu xijinayaa roobabka ilaahay keeno subxaanahu wa tacaala oo roobabkaas ay ku noolaadaan zuruucda iyo dhirta iyo dhulkii iyo biniaadam wix allaale wixii nafla ku noolaada waxaa lagu xijinayaa wax allaale wixii ilaahay dhulka ku dhex faafiyey ee xayawaanaadka noolayooga kala duwan ah waxaa lagu xijinayaa dabaylaha iyo daruuraha ilaahay sakhiray inay macnaha insaanku faa'iide ka helo waxaa lagu khatimayaa inay dadku tafakuraan ilaahay suncadiisa iyo abuurkiisa ku tafakuraan caqligooda ay ka shaqaysiiyaan waxa weeyaan si qofka caaqilka ugu deliishado raadkan muuqda iyo cirarkan iyo dhulalkan waxaan la sameeyey ciddii samaysay inay jidho alla khaaliqa subxaanahu wa tacaala inuu mawjuud yahay si ay markaa u rumeeyaan kuwa gaalada kuwa kalena cilmi iyo cirfaan ay ugu sii korodho qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa ilaahukum ilaahiin ilaahun waaxidun wey alilaah huwa almacbuudu bixaqin luqa ahaan xaq iyo baatil wixii doona ha lagu caabudo iyagu waa ila asnaamiya balaaya caabudi jireen laakiin halkan waxaa looga jeedaa almacbuudu bixaqin wahuwa rabu lcaalamiin wa ilaahukum ilaahiin ilaahun waaxidun wey hal ilaah weeyaan aayaddan waxay soo degtay magaalada madiinaad nabiga joogaa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam marka la yidhi wa ilaahukum ilaahiin ilaahun waaxidun ilaah oo keliya weeyaan oo cibaadada mutaysay nadiir ma leh wax afcaashiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa kula nadiira ma jiraan wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo ma jiro mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane arraxmaanu ilaahay weeyaan alla raxmad badan raxmadda caamkaa guud alraxiimu ilaahay mid raxiim weeyaan naxariis khaasna ee gaarana ilaahay naxariiso weeyaan marka aayaddu waxay soo degtay markii sidaa nebiga lagu soo dejiyey wailaahukum ilaahun waaxidun baa gaaladii maka joogay waxay dhaheen kayfa yasacu naasa ilaahun waaxidun sidee baa dadka hal ilaah ugu waasac noqonayaa hal ilaah mayaa dadkan oo dhan ku filan saasay dheh markaasaa waxaa la soo dejiyey aayadda kasii dambaysa ina fii khalqi samaawaati walard ayaa la soo dejiyey marka ilaahay waa mid waaxida subxaanahu wa tacaala fardun samadun weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala laa ilaaha ilaa hu ilaahay sidaa weeyaan alraxmaan araxiim tilmaamahaasuu ilaahay leeyahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda waxaa ahaaday dhexdooda iyo wal ardi ardooyinka abuurkeeda ardooyinka abuuridooda waxaa ahaaday iyo wakhtilaafi leyli wannahaari hameenka iyo maalinka iskhilaafkooda isla cirbinayaan hameenkiibaa imaanaya maalintiibaa la cirbinaysa maalintiibaa baxaysa hameenkiibaa la cirbinaya hameenkaa dheeraanaya waxaan leeyahay maalintaa dheeraanaysa hameenkaa gaabanaya iyo sidaa cagsigeed hadba mid baa gaabanaya saacadihiisu badanayaan mid baa yaraanaya hameenka iyo maalinka iskhilaafkooda waxaa ahaaday dhexdooda iyo wal fulki fulkiga waxaa ahaaday allatii fulkigaasoo waa doonti tajrii soconaysa fil baxri badda dhexdeeda dareeraysa oo biyihii bay dul sabaynaysaa iyadoo intaasoo alaab iyo culays iyo intaasoo tan wadda tajrii dareeraysa allatii taasoo tajrii dareeraysa fil baxri maxay la dareeraysaa bimaa shay yanfacu nnaasa dadka anfacaya oo dadka masaalixdooda ay ku jirho badeecooyinkii iyo bucsharadii baa saaran taasna waxaa ku sugan wamaana waxaa ahaaday dhexdiisa anzala allahu ilaahay soo dejiyey min asamaa'i ilaahay xagga kore ka soo dejiyey oo min maa'in biyo ku bayaansan biyo ah roobka ilaahay keeno oo ilaahay ku nooleeyo magaalooyinka iyo addoommadaba lagu nooleeyo waxaa dhexdiisa ahaaday oo faaxyaa ilaahay ku nooleeyey bihi maagaas al arda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeedii ka bacdi waxaa taasna ku sugan dhulkiibaa noolaanaya dhirtii iyo zarcigii intay macnaha abaar ahayd intaysan miro lahayn taasna dhexdeeda waxa ah oo wabatha ilaahay uu faafiyey fiihaa dhexdeeda min kulli daabbatin mid tukubta dhammaanteed batha bimacnaa nashara wa faraqa ilaahay faafiyey oo firdhiyey ardada dhexdeeda fiihaa fi l ardi min kulli daabba waxa ilaahay saa ugu dhex yaaciyey waxaa ku sugan oo wax kastoo ku tukuba ah oo daabadaha waxa dhulka dul socdaay waa kala duwan yihiin xagga midabka iyo xagga shakliga iyo xagga qaabka iyo xagga codka taasna waxaa ahaaday daabadna waxaa la yidhaahdaa sideedaba maa yadibu cala al ardi wax allaale wixii dhulka ku dul tukuba bini aadan ama xayawaan kalaba marka dee fa minhum wallahu khalaqa kula daabbatin min maain fa minhum man yamshi calaa badnihi wa minhum man yamshi calaa rijlayn wa minhum man yamshi calaa arbac waa iyada ilaah yidhi subxaana wa tacaala kuwa guurguurta kuwa xamaarta kuwa lugaha afar ku socda adin kuwa laba ku socda kuwaasna waxaa ku sugan wa tasri fi riyaaxi dabaylaha gedgedintooda markay dabayshu dhacaysoo dhabanayso hadba dhan loo gedinayo junuub iyo shimaal koonfur waqooyi dabayl kulul dabayl qabow dabayl xoog badan dabayl jilicsan naacow ah taasna dhexdeeda waxa ahaaday iyo wasaxaabi almusakhari wasaxaabi daruurta almusakhari la layliyey la sakhiray bayna asamaa'i waal ard samada iyo ardada dhexdooda dabaylsha la layliyey waxaan leeay daruuraha la layliyey ee ilaahay qudradiisa lagu layliyey oo meeshii ilaahay u dhigay iska aadaysa iyadoo daruurahaasi ay wadaan biyo ka bacdina biyaha ay ku sii daynayaan meeshii loogu talagalay taa dhexdeeda waxaa ku sugan ilaa daruurahaas biyaha ay wadaan sidii qasabad weyn ama tog weyn hal mar meel ku fatahi mayaan dhibcadhibcaa loo soo daynaya ilaahay naxariisiis haddii xoog loo soo dayn lahaa sidii wadaantii oo kale hal mar meel saa loogu shubi lahaa waxoo adduunkao dhan baa isla xumaan lahaa dhulkao dhan waxa saaran waa fasahaadi lahaa waa xumaan lahay intaas dhexdeeday ahaatay laayaatin aayaad waaweyn liqowmin qowm baynu ahaatay qoomkaasoo yacqiluun baa ilaahay leeyahy qolo macnaha wax garanaya caqli leh oo qudrada ilaahay fahmaya oo deliishanaya oo wax ku qaadanaya baa aayaad ugu sugan yahay la aayaat jamacaas waa dalaa'il iyo baraahiin iyo xujooyin ayaa ugu sugan liqowmin qowm qoomkaasoo yacqiluun baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qoom wax garanaya aayaadkaasaa ugu sugan liqowmin yacqiluun marka aayaddan waxay xambaarsan tahay culuum tiro badan dee dadka waxaa loogu talagalay inay ku tafakuraan qofkan ku tafakurin baa layidhi inna fii khalqi samaawaati walard waxa weeyaan oo u fiirsan oo wax ku qaadan wax weyn baa ka maqan sideed shay baa lagu sheegay ilaa sagaal shay oo mid kasta cajaa'ibta dhex taalla ay tiro badan tahay midka koowaad waxa weeyaan inna fii khalqi samaawaati walard cirarkii iyo dhulalkii cirarkii kow iyo dhulalkii labo abuuridda ilaahay labada abuuray cidna ilaahay ugama dayan weynida ilaahay uu macnahaas ku abuuray cirarku say u ballaaran yihiin iyo dhulalku sidaas ilaahay subxaana wa tacaala uu sidaa ka dhigay marka cirarka aayaad baa ku sugan siday nooga sarrayso sidaan cirka tiir u haynin sidaan xarig ugu xirnayn sida waxaa cirka ka muuqdo qorax iyo dayax iyo xidigaah waxaasoo dhan waa aayaad ardadana aayaadka ku sugan waxa weeyaan sida ilaahay inoo ku ballaariyey siday ardadu macnaha u dul saaran tahay yaa wixii ka hooseeya oo biyo yoogaya wixii la mida ilaa wa kaana carshuhu calal maay warkii hore cirka iyo biyaha isku bannaanaa ilaa waxa weeyaan badahan iyo waxaan dhulkiibay sidaas isku dul saaran yihin waxa ilaahay ardada dhex yeelay oo buuro iyo bado iyo macdan iyo jawaahir yaa iyo webiyaal iyo geedo iyo miro waxa weeyaan aayaad waaweyn baa ardadiina ku sugan ilaa ilaahay wuxuu yidhi wa fil ardi aayaatun lilmuuqiniin ardada aayaad baa ugu sugan kuwa muuqiniinta markaas cirarkii kow dhulalkii labo waa sideed shay sagaal shay bay gaarayeen kan saddexaad waxa weeyaan wakhtilaafi leyli wannahaari wa fi ikhtilaafi leyli wannahaari hameenka iyo maalinku siday iskula cirbinayaan oo mid markau tago midka kale u imaanayo waa aayad mid baa dheeraanaya midna waa gaabanaya waa aayad waxa weeyaan mid mugdiga iyo iftiinka la dhex yeelay waa aayad kale marka hameenkaa la hormarshay maalintaa la gadaal mariyey dee mugdiga baa horreeyey waxaasoo aayaadabaa ku sugan waa kii saddexaad kan afraad waxa weeyaan walfulki wa filfulki doonta iyo maraakiibta iyo waxaas iyadana aayaad baa ku sugan allatii tajri fi lbaxri badda dareerays soconays biyahaas bay dhex dareerayaan aayaadkaa ku sugan waa inay biyo dul soconayaan iyadoo culays badan wada biyaha khafiifkaabay dul heehaabaya dad baa la socda dabayshiibaa imaanays waxaas waa wada aayaad baddiibaa kacays ilaahay waa ku badbaadinaya ilaahay baa badbaadinaya waxaas aayaad baa ku sugan ilaahay waxdaaniyadiisa tusaya taasina waa aayaad ilaahay baa wuxuu yidhi wa min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kaalaclaam in yasha yuskin iriixa fayadlalna rawaakida calaa dahri aayaad baa ku sugan arrinka shanaad waxa weeyaan doonyahaas meeshaa maraya raacidda la raacayo iyo alaabta la saarayo iyo bucsharada iyo badeecada saaran allatii tajrii fi lbaxri maxay la dareeraysaa bimaa yanfacu nnaas dadka wax anfacay safaradooda iyo tijaaraadkooda waxaasay iqliim bay ka soo qaadaysaa iqliim kale qaarad bay ka keenaysaa qaarad kale gobol bay ka keenaysaa gobol kale waddan bay ka qaadin waddan kale caalamkii o dhan waxaa moodaa marka inay alaabta ka dhexayso cunooyinkii sharaabiyadii dharkii meel wixii yaallay tanaa haddiiba soo gaarsiinaysa daawooyinkii waxaa dooniyaya maraakiib baa keenaya mucdamkooda marka aayaadka waxaa kaloo ka mid a waxaa la yidhi haddaan ilaahay quwo iyo awood geliyeen dadka doonyaha iyo maraakiibta raacaya qalbigooda dee intay ka baqaan baa waa iska dayn lahaayeen markaasaa dantii la seegi lahaa oo wax ku shaqaysa iyo wax raaca la waayi laha markaasaa ilaahay qalbiga awood u gashay inaysan badda ka baqin ay raacaan ay ku safraan ay bucsharada ku dhoofsadaan waka qofka alaabtiisa iyo hantidiisii oo dhan uu saaro ay sidaas ugu nabadgalaan inta badan arrinka lixaad waxa weeyaan roobka ilaahay keenaya xagga cirka wamaa anzala allahu min asamaai min maayin ilaahay baa xaggaa kore ka keenaya xaggii koraa roobkii lagu soo abuuro daruurtii baa lagu soo dejinaya dhulkii baa loo soo daadejinaya markaasaa faaxyaa bihi lard bacda mowta ilaahay baa ku noolaynaya dhulkii iyo xayawaanka iyo noolihii marka ilaahay biyaha wuxuu ka dhigay sababan lixayaati jamiici almawjuudaat waxyaalaha mawjuudaadkaa dhammaantood nolol baa ilaahay biyaha uga dhigay xayawaanka nabaadka iyo dhirta wax kasta wa maca daalika aayad kale waxa ah ilaahay wuxuu soo dejinayaa marka loo baahan yahay inta ummadda anfacaysaana ilaahay keenaya markii roobdoon la sameeyaa ilaahay keenaya ilaahay meel buu ku dejinayaa meelna waa laga waayaya waa waa aayaad waxaa midda toddobaad ah oo lagu cibro qaadanayo wa badfa fiiha min kulli daaba ilaahay waxa daabad tukubta ee dhulka ku faafiyey ee noocyo kala duwana taas baa iyana ka mid a culimmada sideed ka tirisayna middaan bay waxay raaciyeen oo ku cadfeen taa hore fa axyaa bihil ard haddii lagu cadfo aayaadkay sideed bay noqonayaan haddii lagu cadfo middaa horena ilaahay roobkaa soo dejiyana waxa weeyaan sagaal bay noqonayaan waxaa ka mid ah aayaadkii midda sideedaad middaa hore intaynaan dhaafin daabadahaasi waa kala kalar waa kala shakli waa kala qaab waa kala luqado waa kala dabciyo waa kala tilmaamo binu aadankaba ka soo qaad daabadahu ka mid yahay maca daalika asalkooda waa hal midoo nebi aadan baa laga soo laga soo tarmay kan sideedaad waxa weeyaan dabaylaha gedgadoonkooda ilaahay subxaanahu wa tacaala gedgadinayo hadba dhinac hadba nooc hadba si baa ilaahay ka dhigaya dabayluhu waa awood badan yihin geedahay salka fujinaya dhagax bay daadinaya waxa weeyaan guryo dhisan bay dumiyaan waxaasoo dhan wa maca daalika dabaysha noloshiibaa ku taaganoo haddii naacawda yar la waayo adduunka oo dhan naacawda la joojiyo lamaata kullu dii riixin lamaata kullu dii ruuxin wax kasta oo naf u saaxiiba waa dhiman lahaa wa antana calaa wajhi alard maa calaa wajhi alard wax kasta oo adduunka dhulka saaranna qurun buu noqon lahaa naacawdaas baa waxa weeyaan kala filtaraalaynaysa oo ilaahay ugu talagala qofkaas marka la dhihi maayo hawadiiba waayey iyo oksijiinkiiba waayey iyo waa hawada naftaa ku xiran iyo waxaa la dhihi maayo ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala midda u dambaysa waxa weeyaan wasaxaabi almusakhar dabaylahan ilaahay leyliyey cirka iyo dhulka dhexdood oo biyaha wada oo tartiib ilaahay roobka uga keenayo subxaana wa tacaala oo daruur intay meel ka tagaan bay meel kala aadayaan midda kale cirka iyo dhulkiibay heehaabayaan tiir hayaay ma jira ilaahay baa haya waxaasoo dhan aayaad baa ku sugan intaasoo dhan laayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan liqowmin qowm qowmkaasoo yacqiluun waxaa la tilmaamayaa inuu xadiidku ku soo arooray weylun liman qara'a haadihi l aaya aayadahan qofkii akhriya oo aan ku cibro qaadan famaja biha bimacnaa lam yatafakar fiiha aan ku tafakurin in qofkaasi hoogu ahaaday kuwaa markaa ku tafakuraya weeyaan kuwa wanaagsan oo wax ku qaadanaya marka aayadda waxaa lagu soo gebagabeeyey inna fii daalika la aayaatin liqowmin yacqiluun darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab